saacadihii lasoo dhaafay waxaa dalka koonfur africa ka dhacay dil ay kooxo burcad ah u geysteen ganacsade soomaali ah maxamuud cabdiraxmaan siyaad kuna magac dheeraad doolle ayaa lagu magacaabaa ganacsadaha soomaaliga ah oo si gaar ah lagu dilay magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa maxamuud ayay kooxdu toogteen isagoo kasoo baxay xaruntiisa ganacsi sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah oo halkaasi ku sugnaa xilligii uu dilka dhacayay sanadihii u dambeeyey waxaa gudaha dalka koonfur africa kusoo badanayay dilalka ka dhanka ah ee burcadda koonfur afrikaanka ah u geysanayaan dadka soomaaliyeed ee ka shaqaysta waddankaas iyadoo aysan jirin cid wax ka qabanaysa dilalkan lagu beegsanayo soomaalida kuwaas oo marba marka ka dambeysa kusoo badanaya waddanka koonfur africa